waddada habka casriga ah loo dhisay ee bartamaha magaalada nairobi waa waddo cusub oo ka mid ah waxqabadka uu ka tegayo madaxweynaha xilka kasii degaya ee kenya uhuru kenyatta oo dhowaan xariga ka jiray islamarkaana uu dhismaha waddadan uu ka caawiyey kenya dalka shiinaha waddadan oo ah mid lacag lagu maro toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka taagnaa jahawareer ku aadan qaabka ay darawallada iyo gaadiidku ay u isticmaalayaan arrintaasoo dhalisay inay bataan shilalka ka dhacaya waddadan ilaa hadda inta la xaqiijiyey ku dhowaad toban qof ayaana ku geeriyootay shilal baabuur oo ka dhacay jidka expressway ee bartamaha magaalada nairobi dowladda kenya ayaana durbadii soo saartay go-aano ay waddada uga mamnuucayso inay isticmaalaan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano b s v iyagoo keliya inay waddadan isticmaalaan loo ogolaaday baabuurta sida gaarka loo leeyahay arrintan ayay dowladda kenya uga gol leedahay sidii ay u xadidi lahayd shilalka iyo jahawareerka ka taagan waddadan haddaba muxuu yahay jahawareerka ka taagan isticmaalka waddadan si aan wax uga ogaano ayaa waxaan wax ka weydiiyey maxamed cali salaad oo ku xeel dheer arrimaha gaadiidka iyo waddooyinka ee kenya marka koowaad waddadan horta og tahay ama la wada ogyahay horta waa wadda cusub weye waddadan waxaa la dhisay dhowr sano kadib hadda dhawaan baa la furay muddo aan dheereen waxaan filaya hataa sanad weli mayna gaar inta hadda la isticmaalaayo waddadan china dhisay waa wadda si casri ah loo dhisay waa wadda rool lagu maro tool lagu maro ama ama lacag bixin lagu casho lacag baa la bixiya dadka marayo wadda freelance ka maro maahan marka shilalkii way ku bateen waddadan maxaa sababaya la leeyahay dabcan waxaa inta badan sababaya oo warbixinta hataa idaacaduhu inta badan sheegayaan ama dowladda ka soo baxday dadku waddadan waxaa loo sheegay waxay ogyihiin keliya inay tahay waxay aaminsan yihiin inay tahay wadda hal meeloo laga fuulo leh hal meeloo looga degana leh oo geeska u hore ee magaalada molonga la yidhahdo oo magaalada aan filay inaan yar ka baxata airport agtiisa laga soo fuulayo loogana degayo geeska kaleeta ee meesha la yidhahdo westland dadkaasay aaminsan yihiin laakiin waddadu intaa keli ma ahan waxay leedahay horta dhowr caqabad bay jiraan kow horta waddadu waxaa jira waxay leedahay jointiya fara badan oo lagana soo fuulo lagana dego oo sida xaafadaha qaar u noqonaya ama waddooyinka bibasyada ay magaalada ku wareegaya ma ahan oo keliya dhibaatada meesha ay ka taagan tahay isticmaalka waddada cusub ee bartamaha nairobi marta ee waxaa sidoo kale sanadba sanadka kasii dambeeya sii kordhaya dhibaatooyinka ka dhasha shilalka gaadiidka oo ay ku dhintaan dadka ugu badan ee ku dhinta dalka kenya sanad kasta arrintaas ayaana loo aanaynayaa inay ka dhashaan ciriiriga iyo qaabdhismeedka wadooyinka dalka kenya kharow saad og tahayba adduunka horumar baa la gaaray adduunku afrika markii laga tago ama meelo badanoo afrika ka mid ah waa yar tahay inaad aragtid wadda magaalo ka baxdo magaalo kala gasho oo one way ah oo hal wadda oo baabuurta ay isdaamarayso seedmaraalkoodii ama mar qaar isdaarayaan inta badan waddooyinka waxay leeyihiin wadda midna hoos u degaysa midna kor soo fulaysa isgarab socdo dadka oo free ah marka waddankan inta badan waddooyinka la isticmaalo noocaa ma aha waa waddooyin yaryara ciriiri khadar maxamuud xareed v o a nairobi